kulan muhiim ah oo looga hadlaya doorka bulshada ee ka hortagga gudniinka fircooniga ah ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kulankan waxaa ka qayb galay culimo diinka xildhibaano ka tirsan baarlamaanka galmudug oo horey u ansixiyey sharciga mamnuucaya gudniinka fircooniga iyo xubno ka socday bulshada rayidka ah kulankan oo ay soo qaban qaabisay hay-adda farax foundation ayaa ujeedkiisu ahaa in la xoojiyo wacyiga bulshada si ay uga qayb qaataan ciribtirka dhaqanka waxyeelada caafimaad u geysanaya nolosha gabdhaha yaryar iyo haweenka waxaana lagu falanqeeyey sida lagu dhaqangeli karo sharciga la ansixiyey iyo doorka ay bulshadu ka qaadan karaan sheekh nuur oo ah agaasimaha wasaaradda diinta ee waqaafta galmudug oo ku hadlayay afka culimada ayaa ugu horeyn kulanka ka hadlay waxa uuna sheegay doorka ay bulshada iyo culimadu ka qaadan karaan sidii loo ciribtiri lahaa gudniinka fircooniga ah
run ahaantii marka laga hadlayo gudniinka fircooniga ah waa arin aad u xun marka si guud ahaanad la yidhaahdo oo aan maxaa le bulshadana dan u ahayn cid kasta oo markaas barnaamijkan ka shaqaysana ay dhibaato ay ku tahay waxaan sii xoojinaynaa dadaalada guud marka laga soo tago sharciga galmudug uga yaallo iyo midka federaalka ah gaar ahaan shareecadana islaamka waxay si gaara awoodda u saartay xuquuqda qofka aadanaha ah ee biniaadamka ah oo ay markaa uga soo horjeestay run ahaantii meel qof kasta uu ku qanci karo dhanka kale xildhibaan cibaado shiino oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa sheegtay in xildhibaanadu sharcigan ay u ansixiyeen sidii bulshada loo gaarsiin lahaa looguna adeegi lahaa islamarkaana loo baahan yahay in sharcigan la dhaqangeliyo
culamo udiinka iyo anaguna meelma kala jirno diinta islaamka daadina culammadu anaguna waa ku raacnay balkee xeerka loo yaalaaho xeerka khilaafsan diinta islaamka xeer ma ah ama shardi ma ah sidaasaan ku ansixinay waxaana codsanaynaa insha allah biidnillahi kariim in shareecadda islaamka waxaan ku dhalanna waa sharca islaamka waxaan ku joognaa waa sharca islaamka waxaana kala xelana waa xeer aan dhiganay heshiis ku nahay in aan arrinkaas maxayda aan la samaynin weliba waxaan ka codsanay hay-addan in ay baadiyaha iyo miyiga iyo inta ka dhex istuulooyinka ay tagaan gabdhaha si loo soo wacigeliyo haweenka maxeeda gabdhaha maxeeda weli ku dambaydo laakiin xagga magaalada iyo xagga maxeeda shareecadda islaamka intaba waa maxeeda arrintaas waa arrin in badanna laga qabtay maxeeda sharar badan laga qabtay hay-aduhu in badan furgeliyeen
kulankan ayaa ka qaybgalayaashu waxa ay isdhaafsadeen doodwadaha ku saabsan sida loogu hortegi karo gudniinka fircooniga ah iyadoo lasoo bandhigay qodobada sharciga ay baarlamaanku ansixiyeen ee mamnuucaya gudniinkan